Dowladda hoose ee magaalada Beledweyne oo kaashanaysa ganacsato, gaadiidley iyo hay'ado caalami ah ayaa magaalada ka wada mashaariic horumarineed kuwaas oo ay ka mid yihiin dhismaha wadooyin iyo kawaanno xoolaha lagu qalo. Magaalada ayaa laga hirgeliyay laba kawaan kuwaas oo ku kala yaala xaafadaha Buundaweyne iyo Xawataako iyadoona qorshuhu yahay in kawaanno kale laga hirgeliyo xaafadda Hawlwadaag si looga hortago nadaafad darrada. Duqa magaalada Beledweyne Nather Maalin Tabax ayaa ka warbixisay mashaariicda horumarineed ee magaalada Beledweyne laga hirgeliyay iyo kuwa hadda socda.
in shaqooyin aada u fara badan ay socdaan in maxaa la dhahay aan dalbanay ilaa afar maaragtay eh, meelaha xoolaha lagu qalo maadaama webiga aan rabnay inaan ka xadidno dhinaca nadaafad darrada laba kawaan waxaana laga kala dhisay xaafadda buundaweyn iyo xaafadda kooshin haddana waxaa leega kusoo jiro insha allah eh, xaawataaka iyo howladaag Eh, waxaa kaloo jiro aada ogtihiin jidad inay ka socdaan magaalada beledweyne qaarna hadda dhismaheeda lagu jiraan oo eh, xaafadda howladaaq khaasatan laantiilac in jid uu ka socdo ilaa saddex kilomitir ah Eh, waxaa kaloo jiro jidad kaleeto oo santarka magaalada oo saddex ah ayagana oo leenka hadda kusoo jiro oo aan isleenahay labada bilood gudahood eh, way qabsoomi doonaan eh, bilaawgoodii marka beledweyne waxaan is leeyahay lixda bilood oo sanadkan ugu dambeysay aada iyo horumarkeeda u socotaa waxaa bilowdoo kaleeto mashruuca nagaad eh, xafiisyadiisa asagana waa- waa waa la bilaabay waana mashruucaas eh, mashruuc aada u weyn waxaa kaloo ayagana aan may sanadka hore shir nairobi eh, lagu qabto laysku keenay steedyada soomaaliya oo dhan aa uga qayb galay magaaladan beledweyne kameer ahaan oo meerada soomaaliya oo dhan laysku keenay Een, mashaariic walbaankii ay ayadana ka fulin doonto soomaaliya qayb ahaan waxaan isleeyahay waxaa nooga soo aada wax aada u muhiimsan oo ay ka mid tahay magaalada beledweyne labada buundoo ku taalo oo waqti dheer dhisnayna in la dayactiro ee laba buundoo kalena loo sameeyo ayadana shaqadeedii aan ku guda jirnaa insha allah Wadooyinka iyo kawaanada lagu qalo hilibka ee magaalada Beledweyne laga hirgeliyay ayaa ah kuwo door weyn ka qaadanaya bilicda iyo nadaafadda magaalada.